mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen labaatan qof oo u kala dhashay bakistan iyo iiraan oo sheegay inay ahaayeen kalluumaysato laga qabtay xeebaha soomaaliya labaatankan qof oo dhammaantood rag ah ayaa waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga in ay horey u qabteen al-shabaab kadibna ay soo daayeen howlgalka lagu soo badbaadiyey dadkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhexaysa hobyo iyo xaredheere haaruun macruuf ayaa xaaladda dadkan waxa uu ka waraystay siciid cismaan warsame oo ah xiriiryaha booliska badda ee galmudug islamarkaana ka mid ahaa saraakiishii soo badbaadiyey dadkan
horta maxaa la yidhahdaa mudane dadkan lix waa bakistan bay u dhasheen afar iyo tobanna wadanka iran bay u dhasheen marka waxaa jirtay habeen hore baa waxaan helay tip of from tip of waxa la yidhahdo ama akhbaar deg deg ah waxaan ka helay dadka bulshada nala shaqaysa annagu hawleheenu waxa weeye barcadbadeed la dagaalan si fiicanna uma qalaysmaysinin marka weli hawle arggagixisiyo waxaas annagu ma galno laakiin communitiga waxay yidhahdeen waxay aragna yidhahdeen dad cadcad oo aan ka shakinay oo al-shabaab iyo u malaynay marka annagu waxaa samaynaa mar kastaba monitoring ama la socod ama surveillance waxa la yidhaahdo meel kasta waxaan raadinaa wixii badda geli karaa ama kasoo bixi karaa hawlihii barcadbadeedna galmudug aad baa ogala dagaalnay marka community tip ofka ama maxaa la yidhaha baaqii communityga markaa helay waana dad reer baadiya ah marka waa inaa ogtihiin galmudug iyo al-shabaab dagaalaha ka dhex maray iyo xataa dowladdii federaalka marka dadkii waxaa ka baqay aniga in la xasuuqo markay rebaadiyihii sheegeen waxaa yidhi anaa bal soo hubinaya anaa ini imaanaya laakiin qof kastoo maqaara cad ma ahan inuu al-shabaab yahay ama argagixiso yahay ama daacish yahay marka dadkii communitiga la xiriiray waxayna kabacdi ii sheegeenba dadkan qaar aqsooday inay yihiin qaar fakri badan ka muuqdo dharkoodii iyo wasaqaysan iyo koobab caagada inay ku wataan maxaa la yidhahdaa inay ku wataan bacmadow waxay sheegeen qaar inay dhabarka lagu sido marka dabkiibaa intaa dadkii xeebeedka la hadlay baa anugu xalay habeen hore action baa galay waxa damcaa inaan soo badbaadiyo way ii suurtageli weyday sababtoo ah dadkii xiriirr xiriirka ii samaynaya xoogaa bay baqbaqanahayeen xalay baa waxaa sameeyey muddo hal saac ay ahayd meelahaas baan waxaan tegey ceel huur meel u dhow dad reer baadiyaa la hadlay howlgalkiina ah kolley muddo xoogaa dheer buu igu qaatay because habeenkii waa la babaqanayaa al-shabaab waa laga baqanayaa leylo nalkeed markii loo jeedo dadku xataa telefoonada marmar waxay samaynayaan way kaa dansanayaan marka waxay igu qaadataba xalay markay adiga saacadda lix saac habeennimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay marka dadkiiwa markii aan soo qaaday oo baabuurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel igu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of soomaaliya ah oo maxaa leeyahay galmudugna ah baa ii yimid waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii haddee xataa waxaa ku jiray nin maxaa la yidhahdaa kaagida cesho karin baa ku jiray afarna dhabarka lagu siday waa gartay marka maxay yihiin dadkani wallaahi waxaa sameeyey anigu horta safaaradoodii waa la hadlay hay-adda u n o d c oo na tababartayna waa la hadlay waxay ii sheegeen dadkan inay kalluumaysato muddo dheer maqnaa yihiin oo maxaa la marka iyagabay weydiiyey maxay kale yihiin oo mushakal miyaa mase waa dad isku doon ah marka waraystana waxay noqdeen qaari waa sideed sanaana la hayey yidhahdeen qaar afar sanaana la hayey yidhahdeen qaarna laba sanaana la hayey yidhahdeen raggan waxay ii sheegeen dooma soo caariyey in ay maxaa la yidhahdaa laga qabtay hataa mar waxay ii sheegeen marka badaha soomaaliya ciidan baa intuuna soo jiiday oo cuntona siiyey oo daawona siiyey annagoo silicsanayn buu intuuna jiiday buu meel xeeb soomaaliyeed intuuna tusay buu wuxuu yidhi berigii soomaaliya waa kaasaa hadda waxay yidhahdeen markaa berigii tagnana annagoo isku dayanaa inaa maxaa la yidhahdaa cunto raadino dhowr beri markaa meeshii taagnayden oo waxaa la hadalna weysannahay niman al-shabaabaa noo yimid oo horey noo qaatay waayo halkee bay ka qabteen shabaab kuma idiin sheegeen wallaahi waxay yidhahaan koonfurta soomaaliya meel ku aadan baa annagana laga qabtay yidhahdeen waa gartay marka waxaad ii sheegtay mid in la xambaarsanaa qaar ay daciif ahaayeen ma daranyo unbaa ka muuqata mise dhaawacyay qabaan
wallaahi hal midaa wuxuu iga tusay nabar lugta uga yaalay wuxuu yidhi meel aan nala ku hayay baa kolley wuxuu yidhi ma qaraxa al-shabaaba anugu mase dad baa soo weeraray wuxuu yidhi nabar baa lug iga gaaray hadda wuxuu yidhi xataa daawo way sii waayeen buu yidhi waxaa iska silifsanaadaba waa dambe xoogaa kaniiniyaal ay keeneen xoogaana waa raysa nabarkiina nabar saas u weyn ma ahano waa meesha maxaa la yidhahdaa lugta korkeeda lugta lagu taagan yahay qaybta korkeeda ah baa wuxuu baa waxa uga taala meel la mooday in midi saas loo saray hadda halkeedaad ku haysaan waxaan keenay xalay uu maray lix saac iyo xoogaa ahayd baa waxaan keenay saldhigga booliiska hobyo kabacdina
waxa uu u yeeray taliyihii booliiska degmada hobyo gudoomiyihiina saaka waa u yeeray xalayna waa bayla socday waana ila shaqaynayeen hawada ila shaqaynayeen ragga sarsare taliyaha gobolka mudug u xil saaran ciidamada nisana waa i yimid saakay marka regulationka caadi baan marinaynaa maxaa la yidhahdaa doomahoodii magacyadoodiina raallino ay kala saarnaadeen daawa saakay u bilaabay waxaa kaloo jirta safaaraddii pakistan waa la hadlay tii iran waa la hadlay waxay u yidhaahdeen walaalow adaa muslim walaalkeena waxaa samaysaa noo geeyey meel isbitaal leh waa gartay marka dadkan miyaa la iska soo daayey ma waan waan bay ku soo baxeen mise way soo baxsadeen
wallahi waxa u malaynayaa colaadan badbadatay ba waxa u malaynayaa waxa haystaba dadkani inay soo yaaceen iyo in la layacay ama in fii sabiililaahi laisku sii daayay maadaama dagaalkii al-shabaab iyo galmudug iyo federaalku soo xoogsaday waxaa jirta pressure marmar baa dhacda pressurekaas badan marku dhacana waxaa imaan karta inaa dadkii afduubnaa meel cidaa looga tago maadaama ay doon yihiin oo baktinayaan oo maxaa la yidhahdaa dabcan yihiin oo meel loola cararo oo aan la haynin waa gartay laakiin waxaan maxay kuu sheegeen adiga maa la soo daayey mise way soo baxsadeen annaga waxay yidhaahdeen dhowr meelood sidiina lakuu kala hay jiray waana lakala tegtegey nin baana soo aruuriyey haddee ayagu ninka soo aruuriyey ma mid dadkii aan la hadlayay mid ka mid ahaa iyo mid kale ma yaqaaniin laakiin anuu dad badan baa intaan la hadlay baa waxaa yidhi war qof kastoo maqaar cad al-shabaab iyo daacish maahane oo dabadaha ka yimide kalluumaysato badan oo maqan baa jirta anuguna howlahan badbaadinta dadka afduuban waa ku xeel dheerahay oo muddo dhowr iyo toban sana ilaa waagii burcaddu cuslayd baa dadka badbaadin jiray marka bulshada ila shaqaysay aniga bulshada soomaaliyeed baana u mahad celinaya maamulka degmada hobyo waa u mahad celinaya taliyaasha booliiska oo khatarta xalay galay oo maxaa la yidhaha naftooda huray waa u mahad celinaya ayaga laftigooda waa u mahad celinaya waxaa aaminsanaha dad geesiy geesiina inay yihiin oo soo lugeeyey oo soo dadaalay su-aasha kalean ku weydiinay waxa weeyaan wax documentia may wataan oo aqoonsiya oo sheegaya dhalashadooda iyo magacyadooda waa baarnay meel kaste hal qof oo dukumenti wata male ambashatoradoodii baa maanta waxay ga codsadeen inaan soo masawiro magacyadooda soo qoro iyo wadamada u kala dhasheen si temporary travel document loogu sameeyo ama dukumentiga kumeel gaarka ah oo lagu safro oo dadka gargaarka degdega u baahan lagu dhoofiyo horey baana warqadahaas ugu jiri jirnay oo safaaradooda usoo jara
kaasi waxa uu ahaa siciid cismaan warsame oo ah xiriiriyaha booliska badda ee galmudug waxa uu u warramayey haaruun macruuf